mudane wasiir iyo xildhibaanada guud ahaan waddankeenna prioritiga koowaad ama mudnaanta koowaad labaad iyo saddexaad waa amniga haddana amniga innagaa indhaha ka tuurayn oo ma rabno inuu hagaago maxay tahay waxay tahay amnigii yaa amniga ilaaliya xildhibaan miyaa ilaaliya ma wasiir baa ilaaliya ma madaxweynea ilaaliya ma maxaa ilaaliya maxaan ku idhaahdaa agaasimaa ilaaliya ma ilaaliyo ciidamaa ilaaliya maxaynu ciidamadeenna u xaqiraynaa waa kuma qofka soomaaliyeed ee maanta soomaaliya jooga ee isaga iyo xaaskiisii carruurtiisa boqol dollar ku noolaan kara maxaynu u odhanaynaa ciidamadaan prioritiga siinayna oo ciidamadaan muhiimadda siinayna shaqaalaha rayidka ah qofka e gradekaa wuxuu qaataa kun dollar iyo ka badan ka biigaana wuxuu qaataa toddoba boqol iyo ka badan siigu wuxuu qaataa afar boqol iyo ka badan waxayna ku jiraan nukay kafee bay cabayaan kobajiin baa u yaalla baabuur baa u yaalla maxaan ku idhaahdaa xafiis qabow bay fadhiyaan askarigii furintiga joogay ee duurka ku jirayna waxaan idhi boqol ma suuragelin waxaan soo jeedinayaa haddaan dhab tahay inaynu ka hadalno amniga dalka oo ciidamadu shaqeeyaan askariga dablaha ah ee xoogga dalka booliis asluubta nabad sugidda dablaha in uu la mid noqdo markuu ugu yaryahay qofka si gareedka ah ee maxaan ku idhaahdaa shaqaalaha rayidka oo uu shan boqol lacag ku dhow qaato shan boqol oo dollar askariga dablaha inaynu siino